إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada qansaxa dheere ee gobolka baay ayaa maamulka degmadaas ku eedeeyey inuu ku hayo caburin iyo dhibaatooyin kale dowladda xabashida etoobiya ayaa ku hanjabtay inay la dagaalami doonto ciddii isku dayda inay ka hor istaagto damaceeda ku aadan sidii ay bad ku heli lahayd munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay xifdinta qur'aanka kariimka ayaa lagu qabtay mu'asasada almanaar ee ku taalla degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe dhibaatada tahriibka ayaa gaartay dadka ku dhaqan dhulka miyiga ah ee ku yaalla gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa sagaal iyo tobanka dulxija kun afar boqol afartan iyo lix kuna aadan afar iyo tobanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwooda ugu door karoon iminkana kusoo dhowaada iyagoo faahfaahsan dhallinyarada ku dhaqan magaalada qansax dheere ee gobolka baay ayaa maamulka degmadaas ku eedeeyey inuu ku hayo caburin iyo dhibaatooyin kale cali aadan ayaa ka warramaya faahfaahinta warkaas dhallinyaradan oo muuqaal isiga soo duubay gudaha magaalada qansax dheere ee gobolka baay ayaa waxay sheegeen in guddoomiyaha magaaladaas ugu magacaaban maamulka la baxay koonfur galbeed uu dhibaatooyin kala duwan ku hayo dhallinyarada ku dhaqan degmada qansax dheere ee gobolka baay waxay sheegeen in uu ku hayo jirdil iyo xarag caburin iyo dhibaatooyin kale bulshada degmada qasax dheere waxaa toddoba sano iyo in ka badan in ka badan caburis musaafurin hanjabaad cabsigelin xabsi sharci darro ah taasoo u adeegsanayo guddoomiyaha awoodda kursiga guddoomiynimo gobolkiiba may nagtay dhallinyaradii ay insheegada mallay oo insheegada wallahkageeda waa nagdeen dhallinyartii si joogdee may baana ninkahay unosha insheegada degmada laka sameeyahay may base gaar ee linka beegsaday intii degmada loodaan ama insheegada jirdil oo insheegada linka baahanaana kaasoo ka hayo guddoomiyaha degmada insheegada malan ogol intii ku hadalaan ee dhibaatada haddii insheegada qof ku hadalu may baa la kulumeey jirdil musaafurin oo deegaanka dhaaf ah intii qof kasta meel raaisu ee maamulkii isku naca meena loo nacay xoolay dadweynida oo meel raaisu isku dulansadahay may kalesa weena cadaalad darro dhaqaala burburyow dhaqaaladii marka degmadii meelika burbur dhibaatooyinka lagu haya dhallinyarada soomaaliyeed ma aha oo keliya midda uu geysanayo maamulka la baxay koonfur galbeed balse dhibaatooyin kala duwan ayaa ka jira deegaanada ay ka taliyaan maamulada ku daaban shisheeyaha duulaanka gardarrada ah ku jooga dalka dowladda xabashida etoobiya ayaa ku hanjabtay inay la dagaalami doonto ciddii isku dayda inay ka hor istaagto damaceeda ku aadan sidii ay bad ku heli lahayd cadnaan xaaji muxsin ayaa sii ambaqaadaya beerhaanu julla oo ah taliyaha ciidamada ee dowladda xabashida etoobiya ayaa waxa uu ku hanjabay in ay dagaal adag la geli doonaan cid weliba oo isku dayda in etoobiya ay ka hor istaagto helitaanka badda ay xabashidu xoog kula wareegaan xilli uu ka hor hadlayay guddiga baarlamaanka ee etoobiya ayaa waxa uu beerhaanu julla ka dhawaajiyey in etoobiya ay hadda yeelatay ciidan badeed isla markaana ay si adag kaga hortegi doonaan dadka kasoo horjeeda damaceeda badboobka ah isagoo sii hadlayay ayuu tilmaamay in ciidanka militariga etoobiya ay hadda u diyaarsan yihiin sidii ay u rumeyn lahaayeen rajada ay ku taamayeen dadka xabashida ah taasoo ah inay bad helaan xukuumadda adis ababa oo hoggaanka u haya abiy axmed ayaa marka laga yimaado dhulka ay haatan ka haysato soomaaliya weli u xunsul duubaysa sidii ay u heli lahayd deked ay iyadu maamusho xoog iyo xeelad sidii ay ku heli karto damacan guracan ee ku aadan helitaanka badda ayaa dowladda xabashida etoobiya ku taamaysaa muddo aada u fog waxayna xoogga saaraysaa sidii ay ku heli lahayd badaha soomaaliya si kastaba ha ahaatee dowladda xabashida etoobiya oo cadaawadda gaamurtay u haysa soomaaliya ayaa haddana u hanqaltaagaysa sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd xeebaheeda munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay xifdinta qur'aanka kariimka ayaa lagu qabtay mu'asasada almanaar ee ku taalla degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waa kan mubaaraga cumar mubaarag oo inoo haya faahfaahintaas magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay munaasabad loo qabtay arday dhammaysatay xifdinta qur-aanka iyo kuwo kale oo dhameeyey qur-aanka sidoo kalena bartay akhrintii qoraalka munaasabad ayaa waxay ka dhacday gudaha mu'asasada almanaar ee magaalada jilib waxaana kasoo qaybgalay culimo waxgarad iyo waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn maamulaha mu'asasada ayaa ka warbixiyey tirada ardayda xafladda loo qabtay oo qeybaha ka kooban tahay mu'asasada dhammaantiinna waxaan ilaahay idinka baryayaa in miisaankiina xasanaadka ilaahay idin saaro tallaabadii aad soo qaadeen antaa ka gadaal mu'asasada almanaar waa mu- mu'asase waxbarashadeed waxaa kale jirta munaasabadan hadda aanu joogno waxaa isugu jirtaa sidaa oo hore loo sheegay ee qalinjibin oo qur-aanka ardo ka mid ah oo gabdhalay ah oo qur-aankii ay dhammeeyeen iyo qaar xifdiyey qur-aanka xifdiyey iyo qaar alqiraa'a walkitaaba ka soo qalinjibisay iyo macad alculuumi sharci lilbanaat macad oo lagu baranayo culuum sharciga oo gabdho keliya ah na waxay soo dhammeeyeen ee, asana diraasiya aluula ayay soo dhammeeyeen munaasabadda marka maanta aanu taagannahay afartaas qiibood ayay isugu jirtaa sheekh jaamac abdisalaan oo ka mid ah culimada lagu martiqaaday munaasabadda ayaa waxuu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay barashada qur-aanka kariimka ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala xafladdan iyadaa qiimaha badan ee qur-aanka ilaahay ilmaha intaa leleega soqoradahi ay ay xifdiyeen oo ku qalinjabiyeen waxa weeye waa nicmo ilaahay loogu mahadiyo iyo horumar weyn oo la gaaray oo tusinaya inaannu diyaar u nahay diinta ilaahay subxaana wa tacaala inaan qaadanno baranno aan kor u qaadno go-aankeedii oo miro dhalay ayaa muuqda waxaana ilaahay ka rajaynaynaa sidaan u rafcinayna kitaabkiisa inuu noo rafcin doono korna yeeli doono siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha la yarfacu bihada diina aqwaaman wayadcu bihi aakhariin marka qur-aankani innagu ayuu qiimo iyo sharaf inoo yahay innagu nolol inoo yahay innagu ayuu ina noolaynaya gabagabadii ardayda mu'asasada ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen ألم بالمنار يا من زارنا كلكم أنتم جميعا ضيفنا زاد عدر جونا بجودكم جدتم وقتا سميلا عسلنا أيها الحاضرون والحاضرات اعلموا أن القرآن ليس مجرد كلمة كلمات تتلى ولا حروف ترتل بل هو نور يضيء القلوب وشفاء لما في الصدور وهداية في درع الاتيان وميزان للحق ودستور للحياة ومنهج للتربية والتعليم قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم درست المعاني وحاذيتها فزانت حياتي وجاد العمل منارة حلمي ودار الأمل بها نلت سعي وفوزي اكتمل xafladdan ay ku qalin jebinayeen ardayda ayaa ka mid noqonaysa munaasabadaha lagu weyninayo qur-aanka kariimka ee uu allah inoo soo dejiyey iyadoona muddooyinka dambe ay dugsiyada qur-aanka aad ugu qalin jebinayeen arday dhammaystay qur-aanka kariimka iyo kuwa xifdiyey dhibaatada tahriibka ayaa gaartay dadka ku dhaqan dhulka miyiga ah ee ku yaala gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya cabdulqaaliq macalim cabdiweli ayaa eegaya tafaasiil ku saabsan warkaas iyadoo magaalooyinka waaweyn iyo deegaanada dalka ay muddooyinkii lasoo dhaafay kusii kordhayeen dhallinyarada ka tahriibaysa islamarkaana naftooda ku biimeynaya saxaraha iyo badaha ayaa waxa ay taasi iminka usoo gudubtay dhanka miyiga dadka ku dhaqan dhulka miyiga ah ee ku yaala gobolka nugaal ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in dadkii xoolaha raacayay iyo kuwii ku dhaqnaa baadiyaha ay iminka bilaabeen inay tahriibaan waxa ay ka hadleen dad ay garanayeen oo ka tegay miyiga gobolka islamarkaana ku dhintay badaha iyagoona sheegay in toban ka mid ah dhallinyaradii ka tahriibtay miyiga ay saacadihii u dambeeyey ku dhinteen badaha labada kun iyo koo iyo labaatankii inay ahayd baan malaynaya Ee, waxaan garanayaa rag ayaantaas inan la joogay oo geedkan inan la harsanayey hadda waxay ku dhinteen badda oo reer miyi ahaa haddeer toban nin oo aan aqaan hadda aqaan oo deegaanka aynu joogno tuulada hadda inoo ku dhow labada meelood oo inoo ku dhow waa qarxis iyo dangor iyo dhexdooda aynu joognaa labadaa meelood dhallinyaradii u dhalatay oo deegaankaan ahayd oo dadka meeshaan ahayd toban ka mid a haddeer bishaan gudaheeda waxay ku dhimatay baddaas waa aafo aad u weyn weeye biyo waa saamaysa halkaasay maraysaa baadiyihii laftigiisii bay saamaysay kuwii reer baadiyaha iyaga laftigoodu way tahriib si kastaba ha ahaatee waxaa maalmihii u dambeeyey si aad ah baraha bulshada u qabsaday dhallinyarada soomaaliyeed ee ku le-anaysa xeebaha kuwaasi oo qaarkood warbaahinadu sheegayaan in ay u dhintaan gaajo iyo rafaad dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan xilligan wanaga intaa waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu